shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda caafimaadka asxaabta iyo dadweynaha kale ee sida sharafta la ii soo dhoweeyey waan salaamaya asalaamu calaykum mar labaadka waxaa farxadii ah inaan eh, ku soo noqdo caasimaddii dalka kadib markii aan muddo ku maqnaa eh, safar shaqo oo aan ku tegey deegaamada buuhoodle iyo caynabo Een, safaradaasoo la xidhiidhay een, ukuurgalka xaaladaha caafimaad ee deegaamada ka jira Een, runtii baahi badan baa ka jirta xagga caafimaadka intii aan joognayna waxqabad baanu soo samaynay Een, waxaan usoo dhagax dhignay mashaariic kala gedisan oo aan rajaynayno wasaaradahaan inaanu fulino dhowaan Een, mar labaad waxaan eh, si sharaf iyo qadarin leh ugu mahad celinayaa intiina ka qayb qaadata soo dhoweynteeda aad iyo aad waad mahadsantihi intii weydiiyo intaad buuhooda ku sugnayd ee, waxaa isla joogay ee, brofesor cali khaliif garayd oo ah xildhibaan ka tirsan ee, dowladda federaalka ee soomaaliya islamarkaana si weyn uga soo horjeeda somalilan Ee, intaad buuhooda joogtay labadiinuba waad wada joogteen wax kulana ma yeelateen
Um, maya wax kulana oo aanu yeelanay haba yaraatee ma jirto cali khaliif iyo gruubkiisu um, run ahaantii waxaan u arkaa gruub nabaddiida oo qas badan ka wada deegaamadaas iyo kuwo kale oo waddanka ka tirsanba Um, wax kula- wax- wax kulanana lamaanaa yeelan dadweynaha ku dhaqan buuhoodlana nasiib wanaag wax faa'iidaa kalamay kulmin Eh, ciidan iyo ergotoona eh, buuhoodle kama tegin odayaashuna waxay u sheegeen inuu ka tago deegaanku ka baxo Een, annana maanaan kulan waa tahay mudana wasiir ee, tan iyo intii xukuumadda somalilan aad kusoo ee, ka mid noqotay waa safarkii kugu horreeyay aad ku tagto magaalada boohoodle si laga warqabana boohoodle waxay ahayd xarun mucaarad ama xarun agu ageenisti bulshada ku nool ay ka tahay somalilan maxaa iska bedelay dareenkii shacabka halka ku nool
okay dadkaasi runtii een, waa dad colaad badan soo maray dhib badan ku soo dhacday Een, waa dad iminka nabad iyo horumar u jeeda Eh, dareenka aan ka arkayna waxa weeye in aanay ogolaanayn cid dambe oo nabadgelyadooda carqaladaysa waa dad meel uga soo wada jeeda een, cadowga nabadda waa dad jecel horumar waa dad isbedelay colaad badan kadib marka inta qasaysa nabaddaas iminka dadku doonayo waxaan uga digaynaa inay faraha kala baxaan oo aanay carqaladayn wax dhiban u geysan